barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa kowdiiyo barkii duhurnimo xiliga geeska africa iyo lixdiiyo barkii aruurnimo xiliga washington d c waana maalin khamiis ah saddex labaatanka bisha may sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo xuseen barre aadan
qodobada aynu idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada boorama oo caawimaad gaarsiiyey dadka danyarta ah ee magaalada waxaan nahay dhallinyaro iyagoo isgood isku xilqaamay taasi oo aananu ujeedadeedu ayna ahayn inaanu anagu wax ka helno balse ay tahay inaanu dadka danta yarleh u hadalno aan wax gaadhsiino ugu horeyntiina waxaanu ku bilownay inaanu magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal een xaafadtu xaafad aan kasoo ururino qof kastaba waxa uu awoodo hadday dhar tahay hadday bariis tahay hadday baasto tahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan shan iyo soddon dhallinyaro ah oo magaalada boosaaso loogu soo gabagabeeyey barashada kitaabka axkaamta dhaxalka
sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah oo aad maqli doontaan qhasiidooyinkii aynu ugu talagalnay bisha ramadaan
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin helnaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa lagu wadaa inay aqalka cad ku wargeliso suurtagalnimada ah kumanaan ciidamo maraykan oo dheeraad ah oo loo diro bariga dhexe sida ay sheegeen saraakiil maraykan ah codsiga ku saabsan ciidamada dheeraadka ah oo ka yimid taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa maanta loo gudbin doonaa aqalka cad sida ay sheegeen saraakiishan oo codsaday in aan magacyadooda la shaacin ma cadda haddii aqalka cad uu ansixin doono codsiga dhammaan ciidamada ama qaar ka mid a iyo sidoo kale habka difaaca gantaalada ee betriot iyo maraakiib dagaal oo bariga dhexe la geeyo arrintan ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso xiisada ka dhex oogan maraykanka iyo iiraan kadib markii madaxweyne trump uu iiraan saaray xayiraad meel hoose geysay saliiddii ay dhoofin jirtay islamarkaana uu kordhiyey joogitaanka ciidamada maraykanka ee khaliijka taasi oo looga jawaabayo halis la sheegay in ay ka imaanayso iiraan inkasta oo marar badan uu jeediyey hadallo hanjabaad ah haddana trump ayaa siihayaha xogeyaha gaashaandhigga batrick shanahan u sheegay in uusan dooneyn inuu dagaal la galo iiraan
khilaafka u dhexeeya madaxweyne donald trump iyo mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa sababay inuu burburo heshiis ku saabsanaa meelmarinta xeer ku saabsan dhismo hoosaadka arrintan ayaa timid kadib markii shalay uu madaxweyne donald trump isagoo caraysan uu ka baxay kulan ay aqalka cad ku lahaayeen isaga iyo madaxda dimuqraadiga ee labada aqal ee koongareska madaxweynaha ayaa ku hanjabay in haddii dimuqraadigu ay joojin waayaan dabagalka ay ku hayaan maamulkiisa in uu joojinayo wada shaqayntii uula lahaa dimuqraadiga ee ku aadanayd barnaamijka dhismo hoosaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha madaxweyne donald trump ayaa diiday inuu gacan qaado ama uu la fadhiisto hogaamiyaasha dimuqraadiga oo ku sugnaa aqalka cad madaxweynaha ayaa islamarkiiba ka baxay goobta kulanka isagoo shir jaraa'id oo deg dega ku qabtay aqalka cad waxaanauu fayeenka aqalka hoose nancy belosi ku cambaarayey hadal ay hore u sheegtay oo ah in madaxweynuhu uu isku dayayo in uu wax qariyo
ka mid ah dhallinyarada magaalada boorama ayaa deeq gaarsiiyey dadka danyarta ah ee magaalada ku nool xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan dhalinyaradan ayaa deeqda kasoo ururiyey dadka ladan ee magaalada iyo dibadda dalka iyo shirkado haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan kasoo diray magaalada boorama ururka dhallinyarada ee magaciisa la yidhaahda caawi dadka danyarta oo fadhigiisu yahay magaalada boorama ayaa raashinna u qaybiyey dadka danyarta ah ee ku nool xaafado ka mida magaalada boorama shukriye cabdi cabdilaahi oo ah gudoomiyaha ururka caawi dadka danyarta ah ayaa uga warantay v o a ujeedooyinka ururka iyo meelaha ay ka howlgalaan aada baad umahadsantahay haashim n runtii aniga magacayga waa shukriye cabdi cabdilaahi n waxaana waxaanan ahay gudoomiyaha ururka caawi dadka danta yar leh oo ka howlgala gobolka awdal n ugu horeyntii kulley ururka markaan asaasnay waxaan ahay dhalinyaro iyagoo isgood isku xilqaamay taasi oo aananu n ujeedadeedu ayna ahayn inaan anagu wax ka helno balse ay tahay inaanu dadka danta yarleh u hadalno aan wax gaadhsiino ugu horeyntiina waxaanu ku bilownay inaanu magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal xaafadtu xaafad aan kasoo ururino qof kastaba waxauu awoodo hadday dhar tahay hadday bariis tahay hadday baasta tahay taasi oo ay dadkuna soo siinayeen kiilo bariisa kiilo baasta ah nis kiilo wax noocaasa kadibna aan dib u ururinay oonu meel ku baakij garaynay kaasi ayaan dadka uga dhignay haddana inaanu dib u siino qof qoyskiiba raashin dhammaystiran oo timirtii bariiskii sonkortii daqiiqdii iyo baastadii aan siino dadka danyarta ee ay kaalmeeyeen ururkan dhallinyaradu bisha rabadaan ayaa afar iyo afartan qoys oo ay u qaybiyeen raashino kala duwan runtii intani mucaamadii ugu horeysay ee aan qaybinay waxay ahayd taasi aan siinay afar iyo afartanka qoys tii labaadna waxay noo ahayduun afursiintaasi intan lagu guda jiray bisha rabadaan nooca cuntada aan qaybinay waxay ahayd cunto caadiya oo bariiskii baastadii daqiiqdii sokortii saliidii iyo timirtii ayay ka koobnayd taasi oo aan ugu talagalnay dadkaasi inay ku afuraan bisha barikasanee ramadaan waxaan nahay afar gabdhood iyo waxaan nahay iyo afar wiil marka waxaan ka koobannahay sideed qof gudoomiyaha ururka oo aan wax ka weydiiyey meelaha ay caawimadan dadka ay u qaybiyeen ka heleen ayaa ku jawaabtay maya runtii haashimow maaha dadkani dad ganacsataa kamanu soo ururin bakhaarna kamanu soo qaadin balse xaafadaha caadiga ah ee magaalada buuramay intu mikrofoon qaadano anagoo lugeynayna ayaan xaafadaha dhex maraynay kadibna qof kastaba wuxuu noo soo dhiibay wixii awoodo saan horeyba usoo sheegay kiilo bariisa kiilo daqiiqa wax noocaasa ayay dadkuna soo siinayeen annaga markaa dib u habeynay oo ka dhignay raashin caadiya si ay dadkaasi ugu intifaacsadaan bisha rabadaan sidoo kale ururkan caawi dadka danyarta ayaa cuntooyin bisil u qaybiyey bukaanada ku jira cusbitaalada magaalada boorama
runtii waxaan sameynay runtii waxaan sameynay aftursiin aan ugu talagalnay dadka bukaanka ah ee ku jira isbitaalada taasi oo aan gaadhsiinay isbitaalka magaalada boorama iyo isbitaalka allaale halkaasi oo ay ku jiraan dad bukaana ama dad safar ku ah magaalada taasoo ayna awoodin in ay ku afturaan waxa ay dadka kale ku afturayaan marka waxaan hidisnay inaan sameyno inaan u geyno dadkaasi aftur ay kaga maarmaan aftur la-aanta ay ku jireen kadib markii aan soo sameynay daraasaad amaba aan soo baadhnay in dadkaasi ay helaan aftur ku filan iyo in kale marka waxaan gaadhsiinay boqol iyo lix iyo labaatan qof oo bukaan oo ah xanuunada kala duwan oo ku jira isbitaalka weyne magaalada buurame iyo isbitaalka allaale taasi oo halkaasi ay maalintaasi nagula afureen ururka caawi dadka danta yarleh oo aanu ka howlgalnay qofkiiba waxaan siinaynay timirta iyo sidoo kale saambuuska khamiirka sharaabka iyo biyaha caadiga ah taasi oo aan ugu talagalnay inay bisha barkaysan ee ramadaan caawi dadka danta yarle ay kula afturaan
sidoo kale ururkan dhallinyarada ee caawi dadka danyarta ee kaalmada u qaybiyey cusbitaalada boorama ayaa ka helay caawimadaasi muxsiniin dalka dibaddiisa iyo gudihiisa iskugu jira sida mar kale ay sheegtay guddoomiyaha ururku
mid kamida walaalaha muxsiniinta ah oo ku sugan dalka sweden iyo sidoo kale shirkad kamida shirkadaha biyaha shifo loo yaqaano magaalada boorama ayaa waxay naga kala caawiyeen inaanu sameyno afturkaasi taasi oo ay shirkadaasi noogu deeqaday biyo gaadhaya boqol xabo halka boqolkii dolar ee walaalka muxsinkii lasoo baxayna aan ka dhignay soo iibinta iyo iyo alaabtii kale ee aan dadkani gaadhsiinaynay marka waxay naga
maraan guddoomiyaha ururka dhallinyarada weydiiyey dareenka dadka ay kaalmooyinka gaadhsiiyeen ayay ku jawaabtay
runtii way nooga mahad celiyeen aad bay u farxeen wejiyadooda hadaad arkaysid sida ay walaahi runtii u faraxsanaayeen waxayna noo sheegeen in ay nooga mahad celinayaan arintani taasi oo ay dhaahdeen inay tahay markii ugu horreysay lasoo xasuusto iyagoo isbitaalka ku jira in loo geeyo aftur qof kastaba isagoo sariirtiisa dul jooga aan ugu dulgeynay afturkiisii oo diyaar ah marka waxaan ka arkaynay wejiye aada u qurux badan oo runtii faraxsan waxaan rajeyneynaa insha alla inayna noqon markii ugu horreysay oo aanu marar kale samayn doono insha allah inta badan waqhtiyada bisha rabadaan waxaa jira ururo dhallinyaro oo kaalmooyin iyo caawimo gaadhsiiya dadka danyarta ee baahiyaha qaba haashim sheekh cumar good v o e boorema
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku nasano mid kamid mida qasaa'idka nabi ammaanka waxa ay nala socodsiinaysaa kooxda dandaaway
مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو barwaaqdaynoo sidayo bishani ramadaan barariyo barwaaqdaynoo sidayo barwaaqdaynoo sidayo khayrad badan baa ka buxe ayaan kuqtu ku bego gabogo gabogo sado habengili marxab marxab yaa ramadaan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صدق كباري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحة صدق كباري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحة روحي بوعشيك صباحة ملك ايه با وقاضي ayaan ku qofku ku bego gabogo gabogo saduha baylin marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan tobanka hore waa bisharo naxariis la baaxa weyniyo tobanka hore waa bisharo naxariis labaaxaweyniyo naxariis labaaxaweyniyo bishani raxmaday la bilataa ayaan ku qofku ku bego gabogo gabogo fursado habayleen marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan tobanka dambe waa badbaadada balad iyo bolol deegaanku qofkuu ku bego gabogo gabogo sadoo hadhayi مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان waxaad la baxdaa adduunyada dhib iyo baaska xijabo waxaad la baxdaa adduunyada dhib iyo baaska xijabo dhib iyo baaska xijabo barina kasii horreeye habaalmeeni ruuca baahane kabogo waxsii dhiiga baydka aakhiro مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان أبو بركة بورة ذهبت هدوه كبحضة مدنانو أبو بركة بورة ذهبت هدوه كبحضة مدنانو هدوه كبحضة مدنانو حباش بركو مرعي habaalmaani ruuxa baahane kabogo wasiidhiga baydka
qasiidadaas aynu luqinayeen dandaawi iyo kooxdiisa ayaan halkaas kaga gudbayna halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana boosaaso ilaa iyo shan iyo soddon dhalinyaro ah oo kamid a dhalinyarada magaalada boosaaso ayaa loo soo gabagabeeyey barashada axkaamta dhaxalka oo ay ka baranayeen masjid ku yaala magaalada dhalinyaradan ayaa markii ay dhammaysteen kitaabkan la guddoonsiiyey shahaadooyin cabdi sahal cali maxamed oo kamid a dhalinyarada baratay kitaabka dhaxalka ayaa uga waramaya waryaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf waxaan ahay ardayda ka qaran jebisay jaamacadaha maaragtay bariga afrika waxaa jira kutub badan oo maaragtay masaajidka horena looga soo akhriyey qaarkood ee si khaasa loo barayay ardayda uga faa'iidaysanayeen sida kitaabka miiraadka ama dhaxalka haddaan dib ugu laabto kitaabtii hore looga soo faa'iidaysa waxaa ka mid ahaa ee kitaabka siirada waxaa ka mid ahaa tafsiirka waxaa ka mid ahaa riyaa saalixiinka si khaasa waxaan malaynaya hadda yuusuf waxaa rabtaa inaan uga waxbixiyo uga warbixiyo dhaxalka ardayda ka faa'iidaysatay waxay ahaayeen soddon iyo shan arday oo dhallinyaro ah soddon iyo shantaa arday waxaa imtixaanka galay shan iyo toban ka mid ah tobankii ugu ugu sarreeyey waxaa la guddoonsiiyey shahaado barnaamijka waxaa bixinayay sheikh cumar cabdinuur sugule oo maaragtay masaajidka uga faaid uga faa'iideynaya dhallinyarada uga faa'iideynayey ujeeddadana waxay ahayd dhaxalku waa shay muhiima oo maaragtay dee qofku adduunkan waxa weye waa laga tegayaa qofku markuu ka tago dad buu ka tegayaa hanti buu ka tegayaa si hadhow maaragtay wuxuu ka kooban yahay dadku lab iyo dhadig siday wax u kala dhexli lahaayeen ama hadduusan xataa ka tegin awlaad cidda dhexaalka qaadan lahayd marka barnaamijkaas baanu ku barannay aad iyo aad buu sheikhu noogu maaragtay noo fahansiiyey ummadda kalena waxa weeye waa uga faa'iideeyey haddara siduu diyaar u yahay dhallinyarada ee markaasi baranaya oo soddon iyo shan dhallinyaro ah ee ka koobnaa ma waxaa jiray in dhallinyaradaasi ay lacag laga qaadayay inta kitaabka uu socday mise waa mid eh, si guud ahaaneed ee culamaauddiinku ay uga faa'iideynayeen dhallinyarada xilliga bisha xagaaga ardayda wax lacaga lagama qaadayn shiikhu ama culimmaduba waxay si maaragtay frontiera ugu faa'iideeyaan dhallinyarada iyo dad iyo dadweynaha marka ma jirin wax lacag oo laga qaadayey lacagta keliya oo laga qaaday waxay ahayd tobankii arday ugu sarreysay baa waxaa la guddoomisay shahaado si macnaha ay u cadaato dadkan inay dhaxal ka barteen dhaxalina karaaniin marka lacagtii shahaadada lagu sameeyey oo toban doorar markaa gaaraysay waxaan ahayn lagama qaadin adigu waxaa ka mid tahay usaama ee dhallinyarada ee dhameeyey shahaadadan la guddoonsiiyey bal waxaad iga wartaa sidee maxaa marka hore ka aaminsanayd dhaxalka intaanan gudagelin oo aan lou barin horta nigu dhaxalka anigu waxaan markii hore ka aaminsanaa markii aan dhiganayay macaahidda inuu aada u adag yahay laakiin khayr allah siiyo sheikh cumar markii uu noo soo maaragtay kitaab kooban oo ciwaankiisu yahay kun afar danaas fi casharati ayaam uu maaragtay oo uu aada usoo khulaaseeyey maaragtay uuna aada noo fahansiiyey runtii wax badan baa iiga baxay horta cilmiga lama soo koobi karo laakiin maanta aad baan u fahamsanaa dhalinyarada oo adigu ka mid tahay ee maanta dhameeyey barashada ee axkaamta ee dhaxalka ma qorshuhu ma idinku jiraa marka inaad idinkuna sii tababadhaan oo masaajidada kale aad kasii akhrisaan dadkana uga faa'iidaysaan waxaani la baray waa mahadsan tahay yuusufow horta dee cilmiga qofku inuu barto waa waajib dadkana inuu sii barona waxa waa waajib haddaan su-aasha dib ugu soo noqdo dee wax waajib ugu ahna insha allahu biidn illaahi kariim inta kalaankayga ah weli dee waxaan ahay arday baan ahay oo waxbaan baranaya laakiin insha allahu biidnillahi kariim diyaar baanu ahay inaan sii gudbiyo wixii aan bartay dhalinyarada waxaa la yidhahdaa xilliga xagaaga waxay ku xirmaan masaajidada jaamacadaha iskuullada intay xiran yihiin waxay ka faa'iidaystaan mawduucyada ama kutubta shareecada islaamka iyo arrimaha diiniga dhalinyarada xilligan xagaaga ma jiraa masaajidka inuu ka soconayo kitaab kale oo ka duwan kan dhaxalka oo aad dhamaysin xilligan xagaaga ah hadda kitaab baa masaajidka ka socda cumdatu xakaam insha allahu wayna jiri doonaan kutub kasii socon doonta waxaanu hadda jecelnahay oo jadwalka noogu jira haddii ilaah idanka ka dhigo kitaabka sifatu salaati nebiy sala allahu alay wasalam inaanu maaragtay masaajid ka bilowno haddiina kitaabka cumdatu xakaanka ah baa socda niyahu annaga hadda hadafka aanu rabno inay maaragtay ama sheekha kitaabka akhriyaya uu rabo inay kasoo baxaaniin waxa weeye taqriiban toban arday baa hadda si toosa ugu xiran dad kale oo si cilmi dhigooda uga faa'iidaysta oo la socdo oo maaragtay si taxanaa u dhegaystaana way jiraaniin marka insha allahu sidaas
cabdisahal cali maxamed oo magaalada boosaaso ugu warameeyey yuusuf maxamed yuusuf halkaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa ka laabtay qorshe uu doonayo in uu ku ballaariyo dalalka ka qaybgalaya koobka adduunka ee sannadka lagu qaban doono dalka qatar qorshahan ayaa la doonayay in dalalka ka qaybgalaya lagu gaadhsiiyo ilaa afartan iyo sideed dal halka hadda qorshuhu uu yahay soddon iyo laba dal hase yeeshee madaxweynaha fifa yani infantino ayaa la sheegay in qorshahan uu ku fashilmay infantino ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxa uu sheegay inuu doonayo in uu koobka adduunka ee gaarsiiyo afartan iyo sideed wadan halka qorshuhu marka hore uu ahaa in koobka adduunka ee laga dhigo afartan iyo sideed dal hase yeeshee dadaallo la sameeyey kadib ayaa la sheegay qorshahani aanu suurtageli doonin fifa ayaa waxa ay sheegtay in ay kala hadashay wadanka qatar oo marsigelinaya koobka adduunka in ay markaasi awoodaan in ay afartan iyo sideed wadan martigeliyaan hase yeeshee qorshahaas waxaa la sheegay inuu noqday mid qatar ay ka agajiiday dhinaca kale toddobaadkan waxaa dhici doona kulamo kale oo ka tirsan horyaalada qaaradda yurub iyo koobabka dalka jarmalka koobka d f b bokal ayaa finalkiisa u dhici doona kooxda rb lebzig ayaa la kulmi doonta kooxda bayer munshen dalka sbainna kooxda barcelona ayaa waxa ay naadiga valencia kula kulmi doontaa finalka koobka dalray sidoo kale waxaa dhammaadka toddobaadka ama maalinta xadda dhici doona kulamo ka harsan horyaalka zeri aada dalka talyaaniga waana kulamadii ugu dambeeyey kooxda filisnoon ayaa la kulmi doonta kievo ferona bolonyana waxa ay martigeli doontaa naadiga naaboli torino iyo lazio ayaa is arki doona juventus waxay aadi doontaa samadoria atlanta iyo saswol ayaa kulmi doona cagliry iyo udinese fiorentina iyo genoa inter waxay martigeli doontaa naadiga emboli roma iyo barma ayaa kulmi doona naadiga spalna waxay martigeli doontaa naadiga ac milan horyaalka talyaaniga waxaa ku guuleystay kooxda yuventus hase yeeshee waxaa weli loolan loogu jiraa kooxaha usoo baxaya koobka horyaalada qaaradda yurub ilaa iyo hadda waxaa xaqiijiya oo keliya yuventus iyo napoli hase yeeshee atlanta inter iyo milan iyo sidoo kale kooxda roma ayaa dhammaantood waxay rajo ka wada leeyihiin in ay usoo baxaan waxaana la go-aamin doonaa kulamada ugu dambeeya xubintii cayaarahana waa nageyntaas
aad u maasanya axmed cali sheekh inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad ka dhegeysanaysaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wadansano qasiidada halkudhigeedu yahay ergadii furqaan iyo fanaanka zulfa
الذي فرقانه بركي إسلامكم maalmaha ilaahay qarbaas kaalmi toddobada ayaamood isninbaad ka dhalato adduunyada xuskaagii olola ka dhacayo urur weyne goortii gacantaadu bururtaa xidiguu ifeeno dayaxa ilayskii arladoo dhangaaro ongodkiyo hilaaca aragiyo wax maqalkii ashqaraar ku ridaayo addoommaha dhammaanba abshirqaha la yidhiyo intaa hadda duushiyo idinla bardugaagba abaabulay cayaaro irtuogadaadiyo afartaada geesood ubaxiyo caleenbay ku ilaa xidheeno
ergadii furqaan iyo codka cabdulaahi zulfa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta anigoo ah axmed cali sheekh iyo xuseen barre aadan waxaynu idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelya
aminani jaarba kugu qaadayuurko adigoo unkamaayoon weli soo ifbixinba adogaa xijaabto afka laga aroorsho amran hooyadaaba mushii ku dhimaato allahay xaliimu igarkaaga dhigayo